جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duurnimo qodobada aan idinku helanna waxaa ka mid ah kataayab al ikhbaariyah ayaa baa'isay filimka cusub ee hadiyadda ciidan fidriga kaasi oo ciwaankiisu yahay qaadimunaya aqsa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay xasuuqa sahiyuuniyadda yahuudda ay ku hayso muslimiinta magaalada khaza sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa lagu dhaawacay howlgal mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho ku dhowaad boqol ruux oo muslimiin ah ayaa lagu dilay gobolka amxaara ee waqooyiga dalka itoobiya munaasabad lagu furayey multaqa tacliimi ah ayaa ka dhacday degmada jamaame kaasi oo ay ka faa'iidaysanayaan qaybaha bulshada ku dhaqan degmadaasi meydka siyaasi ka mid ah mucaaradka xukuumadda adis ababa ayaa laga helay deegaan dhaca bartamaha dalka itoobiya xilli xaalad adag ay ka taagan tahay dalkaasi isku arrimaad u dhexeeya maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay degmada jawhar ee wilaayada shabeellada dhexe dab geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay xaafad ka tirsan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waa duurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijri qodobadii warka ugu door firoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan kataayib al ikhbaariyah ayaa baahisay filimka cusub ee hadiyadda ciidulfidriga kaasi oo magiciisu yahay qaadimunaya aqsa ismaaciil salaad guuleed ayaa warbixinta warkaasi noo haya
ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص بصمت kataayib al akhbaariya ayaa baahisay maanta filim xiiso badan oo ku soo baxay luuqadaha carabiga iyo soomaaliga islamarkaana ahaa hadiyadda munaasabadda ciidulfidriga filimkan oo la daawan karo ku dhowaad afartan daqiiqo ayaa qaybihiisa hore looga hadlay xasuuqa iyo gumaadka yahuuddu ay u geysanayaan walaalihiina muslimiinta reer khaza ee dhulka filistiin
وينهش الكفر مسعورا مدائنها يهمي عليها بواد waxaa filimka ka soo muuqanaya duqiimaha cadowtooyo ee yuhuuddu ay ku laayeen kumanaanka kun ee muslimiinta reer falastiin iyo shuhaddada iyo dhaawaca oo laga soo daadguraynaya burburka dhismayaasha magaalada khaza filimka ayaa sidoo kale soo bandhigaya jaanib ka mid ah ma'saadka muslimiinta reer khaza ee yuhuuddu ay xasuuqeen iyo dhibaatada isugu jirta macluusha iyo gaajada ee ay wajahayaan walaalaheenna reer khaza allah ayaa idinka awood badan yahuuday annagana allah quluubteenna iimaanka ha ku siyaadiyo ma jirto cid aanan allaah ahayn oo noo gargaaraysa haddii uu allaah garabkeenna yahayna ma jirto cid wax noo dhimi karta allaah isku xidha oo niyadda cusboonaysiiya iimaankiinnana cusboonaysiiya cabsida allaahna badiya allaahna wuu ka awood badan yahay adduunkan oo dhan mar welibana allaah aan barinno oo aan weyddiisanno inuu kurbadan naga dulqaado waan gaajaysannahay gaajo ayaanala dhimanaynaa afar iyo toban maalmood ayaan cunto la'nahay mana haysanno wax aan cunno wax aan cabno iyo xitaa wax aan ku noolaanno fariin ayaan u diraynaa dhammaan ummadaha carabta waxaana leeyahay idinku hadda ma sidaan ayaad ku qanacsan tihiin ma idinka dhabbaa inaad sidan ku qanacsan tihiin sidee ayay qalbiyadiinna ugu raalli noqdeen in ubadkiinnu wax cunaan hurdaan oo ay raaxaystaan iyada oo shacabka khaza ay ku nool yihiin xaaladda aad aragtaan ee macluusha iyo cudurrada ah taas oo ay u sii dheer tahay dulmiga iyo tacaddiga uga imaanaya yahuudda ma sidaas ayaad ku faraxsan tihiin allaah ayaa nooga filan qof kasta oo xaaladda aan ku sugannahay arkay naguna fiirsaday
يا غزة المجد يا عنوان عيد filimka ayaa sidoo kale soo gudbinaya in mujaahidiinta bariga afrika ay la xanuunsanayaan gumaadka ay gaalada yuhuudda u geysanayaan walaalahooda reer khaza islamarkaana aysan marnaba ilaawi doonin u nusraynta walaalaha reer falastiin sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka mid ah qiyaadada mujaahidiinta ayaa ka soo muuqanaya filimka isagoo kelimad arrintaasi ku aadan u jeedinaya ciidamo ka tirsan mujaahidiinta oo ka qalinjibiya mid ka mid a mucaskaraadka mujaahidiinta munaasabadan awgeed waxaan halkan garab istaag uga muujinaynaa walaalaheenna muslimiinta ee reer falastiin kuwaasoo ficilkooda iyo afkoodana ku dareensiinaya inaysan marnaba u rukuucayn yuhuudda xaaqidiinta ah sidaas darteed yuhuudda iyo maraykanka iyo reer yurubta meesha ku hayaba waxay xal moodeen inay gumaad aan kala sooc lahayn u geystaan shacabka muslimka ah waxay erbiyada kula kaceen welina ku sii wadaan xasuuq noo weliba isugu jira iyo gumaad aan kala sooc lahayn walaalaheenna reer falastiin waxaan la qaybsanaynaa dhibaatada ay kala kulmayaan gaalada waxaan leenahay ku sabra khudlaaminta iyo garbaduubka ay idiin xidheen xukuumadda gaalaraacyada ah ee idinku xeeran annaguna haddaan nahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadafka aan u dagaalamayno halkan bariga afrika waxaa qayb ka ah xoraynta muqadasaadka muslimiinta ee falastiin allaah baan ku dhaartaye maanta meel aan idiin soo marnay haddii aan heli lahayn raggaa hortayda fadhiya ee maanta qalin jebinaya iyo kumanaan kale oo huquurta ku jira dhankiinna ayaan soo aadin lahayn allah
qaybaha dhexe ee filimka ayaa si kooban loogu soo sardiyey fashilka duulaankii kooxda riddadu ay ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya duulaankaasu ay gadaal ka riixaysay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka
أو يرضى بالعيش صغارا أو من يقبل أن يتنازل ويهادن قوما كفارا بل من يحيا عزا وإذا في الله شجاعا مغوارا
isagoo goodi iyo guulguul isla gafurinaya wuxuu xasan sheekh maxamuud bilowga dagaalka inoo ballanqaaday guuldarro allahna wuxuu inoo ballanqaaday guul iyo inuu garab u noqonayo owliyadiisa muddo kooban kadibna waxay saaxadu goobjoog u noqotay hardanka dhex maray labada wacad iyo midka guulaystay dowladda soomaaliya oo aniga aan madaxweynaha ka ahay waxaa ka go'an wax kalaba yeelkeeda shabaab dalka in laga waayo xasan sheekh iyo waxaa la socona waxaan leenahay een, dhaarta aad dhaarateena noo dhaara mid kale ma jirto laba dhaar ma jirayso Allahu Akbar. hadalku waa noo midkaada markaad qoladan soo harta yaa la arki doonaa
intaasi kadib filimka ayaa soo gudbinaya weeraradii xasmiinta ahaa ee dhacay intii lagu guda jiray bishii barakaysaneed ee ramadaan ee hijiri weerarka koowaad ee lagu soo bandhigay filimkan ayaa ahaa duulaankii ka dhacay deegaanka busley ee shabeellada hoose kaasoo dhacay labiyo tobankii bishii ramadaan iyadoona lagu dilay ku dhowaad konton murtad oo uu ku jiray murtad lagu magacaabi jiray liibaan golcad oo ahaa taliya ku-xigeenkii maleeshiyaadka riddada ee boliis militaro
maanta dagaal waxaa dhacay malxamada oo u dhexeeyo been alkufri waliimaan maanta dagaalku wuxuu ka dhacay meel la yidhaahdo bisley uu ka dhacay waa xagga jasiiro balaadi agteeda waa insha allahu tacaala maanta ilahi rabbi subxana wataala wuxuu nasri iyo guul wafi laqsa naltaqi insha allah dulayna wafi laqsa naltaqi insha allah laqsa naltaqi insha allah
كتائب الإسلام للأقصى ستأتي لا تلم من رجس sidoo kale filimka ayaa lagu soo gudbiyey dagaal lagu laayay maleeshiyaadka riddada oo tobankii bishii ramadaan ka dhacay deegaanka basre ee duleedka muqdisho halkaasi oo lagu xasuuqay maleeshiyaad fara badan shan iyo tobankii bishii ramadaan kun afar boqol afartan iyo shan hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar cagmarin ah ku qaaday maleeshiyaadkii riddada ee ku sugnaa deegaanka daarunicma ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana dagaalkaasi lagu dilay in ka badan labaatan askari oo murtadiin ah iyadoo meydadka murtadiintaasina filimka lagu soo bandhigay عزما كما عزم الجنود عزما كعزمة حمزة وأسامة وابن الوليد allah subxaana watacaala oo loogu qalqalo in lagu cibaadaysto ayay waxay ka dhistaan difaaciy sidaas u jeedaan waa ugu talagalay masjidka in difaaciy wax laga dhistay waxaa loogu talgalay in lagu cibaadaysto bal ilaahda ku dhaarsiiya masjid ilaahay subxana watacaala loogu talgalay in lagu cibaadaysto miyay ku duulqayinayaan waxaad u jeedaan waa bakashiyaad waa jaadki waa khashiyadki ilaahay subxana watacaala waxaa qalbigiisa waxaa jir guursiga iyo weliba waxaas aad arkaysa waa waa difaac meeshaan maxraa ma soo masjid waa masjid ilaahay subxana watacaala loogu talgalay in lagu cibaadaysto asii difaaci dul samaystaan balse شركة ما حاول يتمسك منها بس إلهي سبحانه وتعالى دينتي سافرين إلهي سبحانه وتعالى رئيس قرن غير معقود حن عالم في الأمين لكن الله قوي عاد تلت الله قوي وحاول قفك عود بين الله قوي أنا أقول من أولي بحان أنا متاس لا إله إلا الله محمد رسول الله من بحين أنا أقول من إن شاء الله تعالى
filimka ayaa sidoo kale soo bandhigaya maalin uun kadib weerarkii daarunicma lix iyo tobankii bishii ramadaan dagaal lagu xasuuqay maleeshiyaadka riddada ayaa waxa uu ka dhacay duleedka magaalada xarardheere ee wilaayada mudug kaasoo lagu laayay maleeshiyaad aad u fara badan halka kuwo kalena nolosha lagu soo qabtay
جايين لنعيد امجاد حمزه وخالد والمقداد لندق صروح الاموال بالله نجاهد ملي جايينك يا اقصى والله يا اقصى والله جايين جايينك لنطهر قدسك من رجس الصهيونيين جايين
أنا الحمراء أنت ما تقني ليه عن كل حاجة نقول استابو وتيك لي وتيك لي وتيك لي والله يا غنا والله يا غنا والله يا غنا
qaybaha dambe ee filimka kataib al akhbaariya ayaa lagu soo gudbinayaa qaar ka mida maxaabiistii riddada ee lagu qabtay dagaaladii ka kala dhacay duleedka magaalada xarardheere iyo deegaanka busley ee shabeellada hoose aniga waxaa la dhahaa cabdulaahi maxamed cabdi macawiisleyda xaardheer ayaan ku soo biiray goordhow waana isoo qaldeen macawiisley qolo la yidhaahdo oo isoo qaldeen waxay dhaheen mushaarkii hadeertaana waxaa soo socda dibeys nala shaqayso dagaalkii waa ku jabnay waxaan hubkaa meesha yaal iyo waxaan ayaan laga qaaday meedku waa laisqubay waa ka aniga waa ii jeedaan waa lay hayaa okay sebankaas aa u jeediin aa waxaa la igaga dhigay ee xabada qaadihii duudka ugu qaada gacnaha ugu qaadaya sabanka booshlo booshlo boosh la-aan waaye oday tareen xal la yidhaahdo aa waday oo gacnaha ugu sida xabadahana odaygii xabadda baa ku dhacday haddii xabaddii kusii dhacday sabankii waa soo qaatay anigii baa watay okay meedka saasuu u tubnaayay iyadoo xabadda isaga socoto isaga dhadhacayso xabadda ragga ila socdo dhan waa wada dhammaadeen Ee, xabadda isaga socoto aniga ilaahay markiis gacanta kor u qaaday walaalayaalow walaalayaalow islaanow yaa muslina yaa muslina sidii aniga fadhiiso fadhiiso fadhiiso aa lay dhahay waa soo fadhiistay waa la- waa laysoo waday halkan baa lay keenay waxna adeertaan aniga ay- ay- waxna oo lagu soo qaldana waayey madaxweyne iyo dowlad iyo waxaasna waxba ma jiraan iyadoo laga sii cararay anaga iska galan la dhahay cabdifatax xanuunul calishire anoo ah waxaan ka mid ahay ciidamada macabusleyda ah ee xaradheere ee muddo hal sano ah hal sano bacdiyeed shalay ayaa dagaal u dhexeeyey gaalada iyo mujaahidiinta ayaan soo aadnay soo aaditaan bacdigeed gaaladii way ku jabtay mujaahidiintan gacanteeda hadda ku jiraa hubkii gaaladana waa kanaa meesha yaalla haddee waxaan u sheegaa ragga kale inay isaga soo tagaan insha allah waanu rajeeyaha inay soo tegi doonaan magacayga sitaan axmed maxamuud yuusuf oo ku magac dheer luga dheere ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ururka jabad iyo hood taliya ururkayga waxaa la lahaa eh, abuukar baasto taliya horankaygana waxaa la lahaa maxamed axmed jaamac gacmo dheere taliya unugeyna cabdulaahi gaabaa la lahaa aniga ninyahow waxaa laga soo qabtay gusley meel la dhahayo dagaalka markuu bilowday askartii dowladda iyo mujaahidiinta waa isdhex galeen ninkii badda ku dhici kara badda ku dhacay kii nolol ku faka kara nolol ku faktay ninka waxaa la yidhi doqon macnaa agtiisa usha hadaa ku dhufati ma fahmaya lanfeen laa kurkiisa markaa ku dhufati uu fahmaya lanfeen macnaa usha markii lagu dhufti inaan fahmada u maleeyaa macnaa anii shakhsi ahaan dad kale saas inay u fahmi doonaan mahadsanid ismaaciil xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay xasuuqa sahiyoniyadda yahuudda ay ku hayso muslimiinta magaalada khaza xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkaasi noo haya xilligu sheekh cali maxamuud raaga sheekh cali dheere allaha xifdiya uu jeedinayey kelimad ku saabsan munaasabadii ciidulfidriga islamarkaana inta badan kelimadiisu daarnayd xaaladda ka taagan magaalada khaza iyo waaqica ay wajahayaan muslimiinta halkaas ku dhaqan ayaa afhayeenka xarakada mujahidiinta al-shabaab si qeyro leh uga hadlay sida ay muslimiinta khaza usoo dhoweeyeen ciidulfidriga sanadkan haddii aan ku horumarno wadciga burugaysan ee ka taagan dhulka barakaysan ee baytulmaqdis walaalaheenna muslimiinta ee reer falastiin waxay sannadkan la noolaadeen cadaawaddii ugu xumayd ee ay kala kulmeen yuhuudda iyo nasaarada tan iyo markii dhulkooda la ixtilaalay waxayna si camali ah u arkeen inta ay leeg tahay cadaawadda gaalada ee allah subxaanahu wa tacaala in badan qur-aankiisa noogu sheegay qaala allahu tabaaraka wa tacaala laa yarqubuuna fii muuminin ilan walaa dimma waulaa'ika hum almuctaduun inkastoo ay musiibadu ahayd mid argagax badan oo qalbiyadu la gubanayaan haddana wuxuu duulaanka qasa ahaa miduu allah subxaanahu wa tacaala ku kala caddeeyey xaqa iyo baadilka oo noogu ishaaray halka uu naga jiro xalka lagu difaacayo xuquuqda muslimiinta mustadcafiinta ah laguna soo celin karo muqadasaadkooda iyo masjidka barakaysan ee muddada qarniga ah maqan xilli dawaaqiidda lagu salliday caalamka islaamka iyo culamaasuuga ummadda baadiyeeyey ay maskaxda dhallinyarada iyo aqoonyahanka ummadda ka dhaadhiciyeen in la kala sooco siyaasadda dowladnimo iyo diinta diintana dhabarka laga xooro waxaan dhanka kale duulaanka qaso ku aragnay halka ay madaxda reer galbeedka iyo siyaasiyiintoodu ka joogaan mowqifka ah kala soocidda diinta iyo siyaasadda iyo sida ay isugu wataan siyaasaddooda iyo gaalnimadooda waxaan aragnay adduunka oo idinna nala arkay madaxda yuhuudda iyo nasaarada oo isugu hambalyaynaya gumaadka carruurta iyo hooyooyinka tabaalisan ee reer qasa waxaan aragnay adduunka oo idinna nala arkay gantaallada culus ee lagu xasuuqayo muslimiinta gasa oo si calan ah looga soo dejinayo garoommada iyo dekadaha madal rasmi ahna lagu kala qaadanayo waxaannu aragnay adduunka oo idinna nala arkay garoommada diyaaradaha ee talaabiib oo ay buuxdhaafiyeen dhiigicabyada isugu hambalyaynayey gumaadka maatida muslimiinta kadib markii uu ka soo hadlay dhibaatada ay wajahayaan ayuu sheekh cali maxamuud raage xafidahullah tacsi iyo sabarsiin u diray walaalaheena muslimiinta ah ay ku socdaan gantaalada islamarkaana u dulqaadanaya gaajada iyo dhibaatooyinka haysta waxaan ku leenahay eheladeenna muslimiinta ee reer falastiin ee dhibaatadu ka soo gaartay cudwaanka yuhuudda iyo nasaarada allah subxaanahu wa tacaala musiibadiinna ha idinka ajir siiyo badiil ka khayr badan ha idinka bedel siiyo waan idinla xanuunsanaynaa dhibaatadiinuna waa dhibaatadeenna in sha allaahu kama gaabin doonno wixii aan awoodno inaan idinkugu hiilinno ogaadana melihin haddaan muslimiinta nahay meel kale oo aannu u cararno gurmad iyo hiilna aannu weydiisanno oo aan allah ka ahayn subxaanahu wa tacaala sidaas daraaddeed aan allah isku xirno kitaabka iyo sunnaha aan goosdambeedka ku qabsanno iska diidno wax kasta oo khilaafsan ku dhaqanka shariicada raxmaanka sida dimuquraadiyadda shuuciyada calmaaniyada iyo wixii la mida iyo ciddii noogu yeeraysaba kelimadan uu jeediyey afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa imaanaysaa iyadoo si aadaha guud ahaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga laga dareemayey siday muslimiintu ugu damqanayeen murugeen ula qaybsanayeen walaalahooda islaam wadaag yihiin ee ku dhaqan magaalada khaza kuwaas oo halkaasi lagu xasuuqayo waxaana dadku ay cabirayeen dareenkooda ku aadan waaqecaas murugada leh mahadsanid xaarif sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa lagu dhaawacay howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxyaabeenkii xalay howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen xaafadda dayax ee degmada kaxda ee magaalada muqdisho waxay ku dhaawaceen sarkaal xidigle murtad ah oo magaciisa lagu soo gaabiyey qorfayste waxa uuna sarkaalkani oo dhaawiciisu garaab yahay uu caan ku ahaa dhibaataynta dadka shacabka ah ee ku dhaqan degmada kaxda dhanka kale qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda saybiyaano ee degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa lala eegtay gaari nooca qooqanta ah oo ay la socdeen maleeshiyaad kardada waxaana gaaray khasaare kala duwan ku dhowaad toban ruux oo muslimiin ah ayaa lagu dilay gobolka amxaara ee waqooyiga dalka itoobiya warkaas iyo war kaloo ku aadan meydka siyaasi ka mid ah mucaaradka xukuumadda adis ababa oo laga helay deegaan dhaca bartamaha dalka itoobiya waxaa inoo hayaa walaalka soyeb cabdulaahi wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku warramaya in gobolka amxaarada lagu dilay muslimiin ku cibaadaysanaysay masaajid kooxa hubaysan oo nasaaro ah ayaa weeraro ku qaaday masjid ku yaala magaalada bahardaar sidoo kale falal kuwaas la mid ah ayaa waxay ka dhaceen magaalooyin ay ka mid yihiin gondar iyo mota weeraradan ka dhanka ah muslimiinta ee ka dhacay gobolka amxaarada ayaa socday ilaa toddobada bishan abriil waxaana lagu dilay in ka badan siddeetan ruux oo muslimiin ah dhanka kale dilka nin siyaasi mucaarad ah loogu geystay dalka itoobiya ayaa mar kala dhaliyey xiisado siyaasadeed oo dalkan ku sii adkayn karaa dagaalka sokeeye ee uu dhex maquuranayo wararka ka imaanaya bartamaha itoobiya ayaa sheegaya in debley hubaysan ay toogasho ku dishay beedda urgesa oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta xafiiska siyaasadda ee mucaaradka ormada ee loo yaqaano o l f goobjoogayaal ayaa sheegay in ninkan la dilay lagu toogtay afaafka gurigiisa oo ku yaala magaalada meeki ee gobolka shawezone saraakiisha booliska xukuumadda abiy axmed ayaa sheegay inay baarayaan cidda dilkan geysatay mucaaradka oromada ayaana war ay soo saareen ku dhaleeceeyey dilka loo geystay sargaalkan iyaga ka tirsanaa tallaabadan ayaa ceel ku sii ridaysa rajadii laga qabay in wadahadalla ay dhex maraan nidaamka abiy axmed iyo garabka hubaysan ee qowmiyadda oromada ee o l e maadsaned sweyb munaasabad lagu furayey multaqa tacliimi ah ayaa ka dhacday degmada jamaame kaasoo ay ka faa'iidaysanayaan qaybaha bulshada ku dhaqan degmadaasi bashiir muxidiin abuayman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya kadib markii la gaaray saacadihii ugu dambeeyey ee ciidulfidriga maadaama ay soo idlaanaysay munaasabadeeda iyo mashaariicdii uu maamulka jubbada hoose ugu talagalay waxay durba wilaayadu bilowday dowr labaad oo lagu sagootinayo ciidulfidriga sanadkan waxay ahayd munaasabad lagu daafurayay multaqa cilmi ah ogaasinkiisu loo xilsaaray maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose taas oo gelinkii dambe ee shalay ka bilaabatay degmada jamaame muddadii u socday daafurka multaqaha gebagabada uu ah barnaamijyadii fantasiyaha ee ka dhacay degmada jamaame waxaa halkaas iiga muuqanayay qaybaha bulshada iyo hormuudkooda kuwa ugu caansan sida ganacsatada nabadoonnada salaadiinta iyo bahda waxbarashada ee degmada jamaame ugu horeyn waxaa madasha laga jeediyey kelimad ku saabsaneyd ahdaafta multaqaha ka bilowday jamaame iyo duruusta lagu qaadan doono murtaqahan shicaarkiisa wuxuu yahay man lilislaami naxnu takhaadalna murtaqahan runtii wuxuu leeyahay ahdaaf fara badanaa laga leeyahay insha allahu tacaala ilahna waxaan ka rajeynaya inuu inoo xaqiijiyo muddada aan wada joogno waxaan idinka codsanaynaa insha allahu tacaala muddadaasna inaa inoo sabartaan mana noqoni doonto muddo dheer biidn illahi tacaala waxaan qaadan doonaa waxyaabaha soo socda insha allahu tacaala kuwa waxaan qaadan doonaa cizatu lmuslimi wa karaamatuh darsi ah waxaa kaloo qaadan doonaa walaalaal saa ogtihiinba ahamiyadda luqadda carabiga inaan ka hadalno ahamiyadda luqadda carabiga wax looga hadlayan waxay tahay maanta luqa alcarabiya waxaa lagu hayaa dagaal ba-an cadowga ilaahay meel welibuu joogo dalkanaga hooye soomaaliya wuxuu ku hayaa luqadda carabiga dagaal aada iyo aada runtii u kulul madaaristii luqadda carabiga waa laga saaray bareefadada lagu barana waa lala dagaalamay bal luqadan carabiga ahamiyadda inoo leedahay naxnu ka muslimiin maxay tahay ujeedka aan oga hadlayn waxay tahay annagu ka muslimiin maxaan luqadda carabiga u qaban karnaa sidee u horumarin karnaa waa mawduuc inoo jiri doono mawduuca saxd wuxuu noqoni doonaa walaalayaal khutuurata dimuqraadiya maxay khatar ay leedahay dimuqraadiyadda rabna inaan isla jeexjeexno waxay tahay inaan ka hadalno sidaas kale waxaan ka hadli doonaa insha allah alqasbu lfikri fi tacliim ayaa la qaadan doona oo ah duulaan maskaxeedka dhinaca waxbarashada ee dalkeenu hooy lagu soo qaaday waxaa sidaasoo kale laga hadli doona dowruna fi tarbiyati alajyaal inaan ka niqaashno ka wada hadalna kaalinta aan ku lehna inaan tarbiyeyno jiilka allah subxana watacaala uu inasiiyey waxaa ugu dambeyni doona walaalayaal khutuurat almadaaris alcalmaaniya ama altansiiriya ama magac rabti u bixiyey khatarta ay leeyihiin iskoolaadka almaaniga oo masiixiyiinta ay dalka ka dhisteen ha noqoto meelaha xerada qaxootiyaalka iskoolaadka laga furo ama kuwa hadda ku yaala hargeysa oo kale ama kuwa muqdisho laga furo ama kuwa baydhabo laga furo kale marka duruustaas inoo bixi doonto waa lixdaas insha allahu tacaala multaqahu ku saabsan yahay dadaalka tarbiyo iyo tacliimeed ee mujaahidiinta waa mid aada u ballaaran kaalin muuqatana ku leh nashaadgelinta iyo in qulubta dadka lagu soo xaadiriyo farxad ay la socdaan fawaa'id iyo xikmadu islaami ah wuxuu xubnaha ka tirsan maktabkan ee u adeega muslimiinta allah uu ku manaystay khibrada ku saabsan gudbinta fahamsiinta iyo inay allaha fadligii soo saaraan jiil taariikhi ah oo ka fikiraya sharafta ummadiisa dufcadaha isdabajooga ee macaahidda qurduba ka soo baxaya iyo duruusta laga turxaan bixiyey zallaadka iyo khuraafaadka ay ka bixiyaan iskuullada ayaana u markhaati ah howsha ay hayaan ahamiyadda ay u leedahay muslimiinta iyaga oo hamigoodu yahay soo saarista jiil ka badbaaday gacan ku-haynta hay-adaha halakeeyey ummaddeena kana badqaba falsafadda baadilka ah ee ka hor imaanaysa diinteenna wilaayo aysan raggaas haliyeeyad ah ku gacansiin dadaalkeeda way yar tahay inay la soo muuqato horumaro bulsho maadaama ummaddu tahay akhlaaq siday inoo sheegeen salafkeena maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo garbihiisa waxay mudnaan gaar ah siiyeen xoojinta majaalka tacliimiga ah arrinkaas oo uu wilaayaadka hore ugu amray hoggaanka jamaacada islamarkaana ah waajib diineed oo saaran racyada muslimiinta ee hoggaanka looga dhigay bulshada muslimka haddaba kulankan ama multaqahan tacliimiga ayaan arki doonnaa halka uu ku soobiyo shubto iyo fawaa'id nooca uu dhaxal siin doono dadweynaha ku dhaqan degmada jamaame mahadsaned bashiir isku arrimaad u dhexeeya maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay degmada jowhar ee wilaayada shabeellada dhexe caseem carafaad ayaa warbixinta warkaasi noo haya wararka ka imaanaya magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in xalay fiidkii uu iska horimaad ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan ilaalada madaxtooyada maamulka hirshabelle ciidamadan oo daacad u ahaa mursad cali guudulaawe ayaa kala shakiyey kadib iska horimaad dhex maray iyadoona maleeshiyaadkaas dagaalkaas ay iskaga dileen laba askari oo murtadiin ah maleeshiyaadka murtadiinta ayaa caado ka dhigtay iska horimaadkan dhexdooda ah iyadoona inta badan ay ku dagaalamaan qaybinta lacagaha baadda ah ay ka qaadaan dadka shacabka ah iyo maandooriyaha waxayna murtadiinta dagaalada dhexdooda ah iskaga dilaan saraakiil iyo askar murtadiin ah mahadsanid cazaam dab geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay xaafad ka tirsan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi noo haya wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay uu dab xooggan ka kacay mid ka mid ah xaafadaha muqdisho kaasi oo geystay khasaare hantiyadeed dabkan ayaa ka kacay qaybo ka mid ah xaafadda siinaay ee degmada boondheere waxaana sheegay inuu ka dhashay koronto kaasi oo ku faafay qaybo ka mid ah guryaha xaafaddaasi khasaare hantiyadeed oo fara badan ayuu geystay dabkani iyadoona ay basbeeleen dhammaan guryihii uu dabka ku fiday iyadoo xilli dambe ay dadku ku guulaysteen inay bakhtiyaan dabka sidaasna uu ku yaraaday khasaaraha qaar ka mid ah dadka uu saameynta ku yeeshay dabkan ka kacay xaafadda siinaaya ayaa ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay dabkaasi wuxuu ilaahay nagu saw alxamdulilah shacabkeena diriskan waa isaacidnay waa u jeediin saddex nusboos oo dhisan meesha inuu ku baaba'ay waa u jeediin ilaahay kuuma daranayo gurigaas kaleeto oo oo diriskeena anagaa iskale asigana waxaa naga baaba'day lix qol aa naga baaba'day anaa waxaan ku dhisana ma haysano dad masaakiimanaan nahay maba misa waxa uu ku dhisana ma haysano dad oo waxaan nahay oo muruq maalatee maanta waa soo qabateeno ber intay ka soo qabatiin oo ku socdaa ahayn okay hal musbaar waxaa ku dhisana ma haysano oo ku gadana ma haysano khasaarada dhar waa naga baaba'ay dhar iyo waxaas waxaan loogu danaba hooy hooy ma haysano walaal debka sidaa u jeediin wuxuu ku bilaawday koronta meesha ku jirto guriga maadaama oo jiingad ahay aniga dadka guriga degganaa ka mid ahay bannaankaa ku jiifay fiilooyin meesha ku wexeysnaayeen oo labadan biri dhan korontada la wacaayo la dhahay fiiladan kaali inaga xira fiilada naga xira fiilada naga xira fiiladaas ayaa dabka sababay khasaaraha inta la eg waxaa waaye gurigoo dhan waa ka gubtay dadkaan dirisaan nahay dad masaakiina waxaa waaye oo qaxootiya oo sacuudi carabiya ka soo carara waaye waxbana ma haystaan gurigoodii oo dhanna waa ujeeddaa waa wada gubtay hal xabba kama harin dahaba ugu jiray lacag ugu jirtay raashinkii caawa meelay ku hidaana ma haystaan waxay cunaana ma haystaan daashkaana fadhine iyaa aayo haay waxaa ka soo baxay qolkaas geeska ah qolka geeska markoo ka soo baxay oon soo mooday kaseerka bacd waxaa arkeenaa qaac baxaayo qaaci marka qolkeenna moo ka dhashta gudaheena iyo bannaankaas cidahaas moonay soo galay ma sheegi karni waxaa ku kor oodni isaa ilmihii ku baxsan leeyahay alaab baa ka gaari waani dharka ilmaha alaabta waana u bastay xafaayadda xunugteeda way ku bastay caaneed oo ku bastay umulaa ahay aniga xunugteeda umasha iyo xunugteeda kaloo loona ka baxsaday dharkeed iidii wixii kulligood waa ku baseen dabkan ka kacay degmada boondheere ayaa ku soo aadaya xilli ay sii kordhayaan shilalka gubashooyinka ahaa kuwaasi oo qaar ka mid ah ay sababeen khasaare maaliyadeed oo aad u ballaarana halka qaar kalena ay dadku waxyeeloobeen maalmo ka hor ayay ahayd markii dab khasaare geystay uu ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho kaasi oo dhaliyey khasaare maaliyadeed oo aad u fara badan mahadsanid marwaan warbixintiisana waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii aad ka dhegeysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan ee kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh